suuraddan suuratlmulki laydhaa tobiyo lixdanaad waa aayadaheeda waa soddon maanica iyo waaqiya iyo munjiyaba waa la idhaahdaa tii badbaadinaysa magacaana xadiidka nebiga ka soo aroray baa lagala baxay nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi suurad soddon aayadoodihii saaxiibkeeda waxa ay ka badbaadisay naarta ama cadaab bay uga ergeyso allah ergada ka aqbalay asar kalena waxa uu xusayey in nin iyadoo safar lagu jiro nin saxaabi uu doonay taandhadiisii yarayda haragga ahayd inuu ka dhisto meel shaw xabaal bay noqotay halkan uu ka duldhisayaayoo dabeetana ciddii xabaasha ku jirtay oo akhriyaysa ayuunbuu maqlay in suuraddaa tabaarik la idhaahdo kadib markii uu nebiga u sheegayna rasuulku waxa uu tilmaamay sala allahu calayhi wasalam cidda ku wardila inuu ilaahay sababteeda cadaabka kaga badbaadiyo ilaan qur-aanku waa sifadii ilaahay oo addoonka ergu u galaya waa u shafaaco qaadaya dabcan suuradii hore halkaasay suuradahaasi kusoo dhammaadeen madaniga ah intan dambe qur-aanka waa qur-aankii maka kusoo degay uun suuradaha inta kala hadhay oo marka laga reebo afar suuradood suuradda halata cal insaan lam yakun idaa zulzilat idaa jaaa nasrullahi intaa kolka laga reebo inta kale maki bay noqonayaan qur-aankii maka kusoo degay saa darteed waxay aada uga waramaysaa un awoodaha ilaahay insaanka xikmadda loo abuuray abaalmarinta insaanku markuu aakhiro u dhaadhaco aayaadka kawniga ah aynu arki doonno iyo dadaan intaasiba u muuqan oo gaalnimo la soo ligan bismi illaahi araxmaani araxiim tabaaraka waxaa barako batay xumaana ka hufan aladii ilaahay baa barako iyo khayrba batay biyadihi gacantiisa uu ku jiro almulk wax walba lahaanshihiisu wax walba isagu leh isaguna waa melik wixii ka soo hadhay oo dhammina waa mamluuk iyo khalqi ilaahay uu leeyahy wa huwa calaa kulli shayin qadiir wax walba ilaahay wuu karaa aladii khalaqa almowta waalxayaa waa ilaaha abuuray geerida iyo noloshaba liyabluwakum si uu idiin imtixaanu idiin jirrabo ayukum axsanu kiina wanaag badan camalan xagga waxqabadka wa huwa alcasiizu alkafuur kii awood badan weeye dembi dhaaf badan ilaahay casiiskii aan waxba ku adkaanayn kafuurna ah saasay tahay oo wax waliba wax ka baxaya awooddiisa iyo tasarufkiisa ma jiro biyadihi lmulk shay walba isaga abuurtay oo iska leh kii kibri lahaa biyadihi buu ku jiraa kii qarsoonaa biyadihi buu ku jiraa waxa soo socda iyo waxa jooga intuba ifkan xikmadda la inoo keenay waxa ka mida inaynu nolosha inta aynu noolnahay imtixaan marayno khalaqa almowta waalxayaa kuu dilayo iyo kuu noolaynayo iyo nolosha laftigeedaba dadkii waxaa loo nooleeyey liyabluwakum si laydin jirabo xikmadda xayaatada lagu caddeeyey halkan haddaad u qaadatay halkan inay tahay meel lagu waarayo ama deegaana ama qofku markuu nicmo helo ay tahay inuu ku farxo ku istireexo maya markaad dhiban tahay waad imtixaanantay markaad eefaysato waad imtixaanantay markaad cudursantay markaad caafimaadtay markaad cudud iyo awood iyo madaxnimo haysa markaad cilmi leedahay kol walba waad imtixaanantay cadiyadana waad ku imtixaanan tahay la-aanteedna waad ku imtixaanantay saan horta nolosha waa inaynu u fahamnaa liyabluwakum ayukum axsanu camalan waxaa la eegayaa kiina camal wanaagsan bal haddaba fiirso ilaahay muu odhanin liyabluwakum ayukum akharu camalan ka camal badani ma jiro lama odhan ka camal badan ayaa la eegayaa dadka laakiin maxaa la yidhi ka camal wanaagsan arrintu ma aha tirada laakiin waa tayada tayada weeye axabu alacmaali ila allahi adwamuha wain qalla camal oo dhan ilaahay wuxuu ugu jecel yahay maxay ka kooban waxaan leeyahay uu addoonku la qabsaduu daa'imuu ka dhabeeyo haba yaraado haba yaraado marka tayada tayadaasoo dee diinta u waafaqay iyo niyad samaan iyo daacadnimo camalkii loola yimaado ah marka haddaba aada dareensan tahay maalmaha aada halkan joogto ama dhallinyaro ahow ama oday ahow nicmo kastaba hayso oo markaad dareensantaha inaad imtixaanantay inaad imtixaan ku jirto dee dabcan waxaad ku dadaalaysaa si aad shahaadad weyn u qaadato oo aanad u raasubin oo aanad imtixaanka ugu dhicin oo dadku aanu kugu qoslin inaad dadaasho oo aad soo jeedo oo aad layliska xafido oo aad wixii lagaa doonayo ee shaqooyinka ah oo dhan aad iska sugto qof imtixaan ku jira waa la yaqaana ma seexdo laakiin wuu soo jeedaa soo jeed baa laynooga baahan yahi diintao dham waxay nafaraysaa imtixaanka inaynu usoo jeedno si inaanu raasubina inaanu dhicin saa u ogo xayaatada qofka muminkii markuu sidaa u dareensan yahay ma dhibana laakiin wuxuu leeyahay safarka iska giiji oo jidka dheer yaad ku jiiftaamin oo aad ku godhoomine aada raaxaysatide bal iska geeji buu ku socdaa kan kalena waa kan isagiiba dee halkan mooday aladii ilaahay weeye khalaqa abuuray sabca samaawaatin dibaaqan toddoba sama ayuu abuuray isa saaran maa taraa arki maysid qof ihow xeegeegayaa fii khalqi araxmaan ilaaha raxmaanka ahay samooyinka u abuuray min tafaawut wax diisdiis iyo diiqdiiqa farjic ilbashara alaga celi hal taraa ma arkaysaa min futuur daldalool miyaad ku arkaysaa marka tafaawudkuna waa kala janjeedh iyo sinaan la-aan futuurkuna waa diiqdiiq iyo daldalool uma rjic celi albashara aragii karatayni miraaran wa tikraaran bay ka dhigantay karatayni laba jeer laba jeer dee ku celceli weeyi ku celceli oo bal kor u eeg oo ka boga hadda inaad aragto wax daldalool iyo futuur iyo tafaawud yanqalib ilayk wuu soo noqon doonaa albasaru araggii oo ishun baad ka soo celin doontaa khaasi'an isaga oo liita wa huwa xasiirun daalayna ilahay dhaabadaasu kuu dhigay waa ku dhaartay waa dhaartay marka rabbi abuurkiisuna saasuu u yahay mid siman oo dhammaystiran caalamkaa kor u abuuray sitaa wanaagsanna u abuuray bal eeg oo haddana eeg oo haddana eeg haddaad eegegtaad ku celceliso ishun baa ku daalaysa laakiin wax qoon iyo nuqsaana soo qaban maysa erayada luqadaha ku jira maa taraa fii khalqi araxmaani min tafaawud tafaawudku waa kala tagsanaan iyo wixii aan isku haagsanayn fuduurkuna waa daldalool khaasianna waa mid daliilahoo liita iyadoo ishii abay soo noqon xasiirna daalay walaqad zayannaa waanu qurxinay buu laha yidhi asamaaa addunyaa samadan soke bimasaabiixa tiriigyo laydhinaya waa xidigaha xidigaha bilicda san iyo kawaakibta ayaa ilaahay uu ku qurxiyo quruxbay u yihiin samooyinka wa jacalnaaha waxaanu xidigihii ka dhignay rujuuman gantaalo lishayaaiin shayaaiintana gantaalay ku yihin waa xigmadda labaad ay xidiguhu u jiraanoo waa sawaariikh ilaahay u diyaarsaday kuwa isku dayaya intay isdul baxaan caalamka kole inay bal wax ka soo dhagaystaana shayaadiinta ah ee kibirkooda iyo wardoonkoodu halkaa gaadhsiiyey marka waa adiga arkaya saaruuqa hillaacaya e qabsanaya shaydaankii loogu talagalay wa actadnaa lahum waxaan u diyaarinay shayaadiinta cadaaba asaciir cadaab holcaya aakhiro weeye kii adduunyaduna waa kaa waliladiina kafaruu birabbihim kuwii ilaahooda ka gaaloobay waxa u sugnaaday cadaabu jahannam naarta jahanamo laydhaa cadaabkeeda laamkani waxa uu tusayaa alistixqaaq way mutaysteen iyagaa mutaystee ilaahay muu dulmin waliladiina kafaruu gaaladu waxay mutaysteen naarta cadaabkeeda wabisa almasiir masiir min saara yasiiru masiira shayga meel hoy iyo deegaan iyo baro halkaasaa u xunbaa ilahay wey meel aan laga guurayn oo aan lagaa dabcinayn oo aan dafaynin oo aan laga dhimanayn oo halkaas idaa ulquu marka lagu tuuro fiihaa naarta samicuu waxay u maqlayaan ahlu naarkii lahaa iyadii shahiiqan hiihii bay u maqlayaan wahiya tafuur iyadoo sidaa usoo karaysa iyadoo karaysa marka shahiiqu saynu iyo nahiiquba waa sawdka dameerka ee marna soo baxaya isaga oo xoog badan marna isaga oo sii daciifaya marka codka waxa uu tafuurubaa ayaa sii fasirayse marka ay wax karayaan qarax ay leeyihiin guux iyo gariir iyo wiif kala duwan buu yeeshaa shahiiq waa codadka ay leedahay naartaas takaadu waxay u dhowaanaysaa tamayazu inay kala miiranto minal kaydi cadhaba ay qabto tamayaz inay googo'doba waataa ilaahay u cabateelaya rabbi akala bacdii bacda ilaahayo waan iscunaye in yaruun iga neefi dabeetana wax yar baa laga neefiyey waa kaa dadkii wada dhididay ee wada kululaaday inta ilaahay uu ka neefiyey yaraanteeda aad bay u yarta inta adduunyadan laga soo neefiyey haddana hataa xaraaradii la xejin laayay tamayaz min alkayb caday qabta cadowga u qabta marka inay googooday ku dhowaatay kulamaa ulqiya fiiha fawjun marka lagu tuuree lagu daadiyo naarta dhexdeeda fawjun jamac iyo kooxo ummado marka sidaa loogu saydhiyo sa'alahum waxa waraysanaya khasanatuhaa shaqaalaha naarta kuwii naarta lagu soo tuuray ee ahlu naarka ahaday su-aala weydiiyeen waxay yidhaahdeen alam ya'tikum nadiir oo miyaana idiin imaninba wax idiin dhigaa warbalaaya idinku dhacday halkan cidda soo gashay way halaagsanta weeye miyaan wax idiin halkan wax idinka digaa miyaanu idiin imanin malaa'igtu su-aashaasay weydiiyeen wax idiin digaa oo rasuula oo cid wanaagsana oo qur-aana miyaanu waxba idiin imanin maxaa kalifay inaa usoo bareedhaan halkan qaaluu balaa bay yidhaahdeen mee waa noo yimaadeen qad jaa'anaa nadiir kii noo digayay wuu noo yimid fakadabnaa waanu beeninay wa qulnaa waxaabaanu nidhiba maa nazala allaahu min shay ilaahay waxba ma soo dejinin in antum idinku ma idin rusushiina wax sheeg sheegayaa ilaa fii dalaalin kabiir baadi weyn baa ku sugantay aad baa u ambateene ilaahay waxba idinma soo dhiibin iftiraaga yaga iyo been abuuradka yagu noocaas u ahaa malaa'igtiisaasay ugu jawaabeen ilahayna markuu canaananayo waxa uu leeyay awalam nucamirkum maa yatadakaru fiihi man tadakkar waja'akum annadiir sawtan cimri idin siiyey sawtan caqli idin siiyey sawtan idinkaadiye muddo a wax ku fahamtaan oo ku waantoodaan saw kii idin yimi kii idin digayay waja'akum nadiir wa qaaluu waxay idhahdeen maanta way murugoonayaan ahlu naarkii waanay calaancalayaan dacdada yaabkale halkaa ka jirtana ilaaha khabiirkaa inoo soo gudbiyo horteenna keenay maanta aynu jaaniska hayno ahlu naarkii waxay idhahdeen low kunnaa haddaanu ahaan lahay nasmacu aw nacqilu kuwo wax maqlo oo wax garta ma kunnaa maanaa noqoneen fii asxaabi saciir naartan saciiro la ydhaahdo kuwa asxaabta la ahee kuwa aree gala maanaa noqoneen walee halkana laga raacay waa isdhegoolayntii iyo isqalbitiridii aan isqalbi tiraynaynu isdhegoolaynayni xaqa ka dhegoolanayn halkaasaana laga raacay bay dhaha ilaahayna wuxuu ihi factarafuu waxay aqoonsadeen oo ay ku qanceen ay qirteen bidanbihim gefkoodii fa suxqan fogaansho fa suxqan asxaqahum allaahu suxqan alla ha fogeeyo suxqigaasoo liasxaabi saciir naarta saciiro laydha asxaabteeda iyo kooxdeeda u sugnaaday alla ha fogeeye qolada naartaa gashay waa siduu nabiguna odhanaya saa qur-aanku yidhinbuu nabiguna odhanaya calayhi salaatu wasalaam marka ummadan qaar oo egeg la soo joojiyo ee uu isidhaahdo darka ka waraabayo ha soo hormadeen ee halkaa iyagoo soo socdo xaggaa loola baydho ee xagga naarta xaggeeda loo dhufto ayuu leeya waa ummadaydi mee dabadaabay diintii bedeleen baa la leeyahayoo intii aad ka soo maqnayd nimanku may hagaagini way halowsanayeen hadda astaamihii ummadaabay leeyihinba hadday doonaan markaa nebiguna suxqan suxqanunbuu leeya allaha fogeeyay de hadaba mar hadday noocaa yihiin oo malaa'igta aan arkaya ay qabsatay kuwa maarale maahe allaha fogeey ilaahay addoonka waxaa ka dhexeeya un inuu addoonnimada ogolaado qofku kuwaasoo aragtee bal haddaba eg kuwii iyagoo aan ilaahay iyo rusushiisa iyo waxyiga toona ku gacan saydhin ee guddoontay aqbale ku mahadnaqay ina aladiina yakshawna rabbahum kuwa ilaahooda ka cabsanaya bilghaybi iyagoo rabbi aan arkaynin hayb macnaha ilaahay ma arkayaan ilaahay way aaminsan yihiin makhluuqaadkiisa cajaa'ibka leha uu sameeyeyna way ku arkayaan laakiin ishoodu ma hayso lahum waxaa u sugnaaday makfiratun dembi dhaaf wa ajrun kabiir iyo janno weyn abaalmarinta weyni waa janno wa asiruu qawlakum dadow wa asiruu qarsada qawlakum hadalkiina aw ijharuu bihi ama kor u qaada innahu caliimun ilaahay aada buu ogi badan yahay bidaati suduuri laabaha waxa ku sugan sidaa wey halkan ilaahay wuxuu tilmaamay inay gar noqotay mu'miniinta in gargaarkaa la siiyo kolkay garteen ilaahay eegmadiisu inay hayso oo ilaahay boqorkaa ay iska dhisayeen oo arrinkooduna aanay ahayn ilaahay ma aragtaane waxaa doontaa sameeya oo khalqiga iska eega isha ilaahay bay iska eegayeene isha khalqiga iskama eegaynin marka si guud baa ilaahay dadka u waaniyey isagoo u tilmaamay inay ilaaha boqorka ahee sidan arrimahoodao dhan ula socda inay baraarugsanaadaanay muraaqaba muraaqabadii ilahay inay dultaa la ogaadaan inuu ilaahay eegayo laalinayo waasiruu qawlakum waujaruubi hadalkii hala siraysto ama kor ha loo qaada innahu caliimun bidaati suduur laabta waxaa ku sugan buu ogi hadalkii sirtahaa iyo kii sii qarsoonaa iyo kii lala faqay iyo kii laabta ku jira wixii o dhan buu ogi waxba taa ha ka yaabina rabbi waxa uu ku yihi alaa yaclamu miyaanu ilaahay ogaanaynin man khalaqa cidda uu abuuray sidaanu ogaanayn adaa lagu su-aale dee uu abuuraybe maxaa ka qarin karaa wa huwa rabbi allatiif kii addoomaha u naxariista weeye alkhabiiru kii xogagaalo weeye aayaadku waxa ay rakisayaan aada ugu nuuxnuuxsanaya ilahay cilmigiisa xeesha dheef ilaahay kolka uu addoonku macrifo wanaagsan u yeesho ilaahiisa barto ilaan macrifada addoomuhu ilaahay ay u leeyihiin way kala badantay kolba qofka taqwadiisu intay laegtay bay macrifadiisu laegtay cilmiga waxyiga uu leeyahy kolba inta ay leegtahay macrifadiisu leegta kolka uu macrifo yeesho qofku yattaqii min allahi xaqa taqwa cabsida dhabtaa buu ilaahay ka cabsanaya inamaa yaksha allaha min cibaadihi alculamaa dadka aqoonta ule baa ilaahay aada uga cabsada nebiguna waxau lahaa ana atqaakum waaclamukum lilaah anaa idinku cabsi iyo aqoonba badan ilaahay alaa yaclamu man khalaq marka waxba ha yaabin markaa lagu yidhi laabta waxa ku sugan baa ilaahay ogsoon yahay miyaanu ogaanay ninkuu abuuray dee waabu abuuray wuu arsaaqayaa habkan uu sameeyey isagaa nooleeyoo dilaya ma uu ogyahay marka man kolkaynu sidaa u dhigno waa mafcuul alaa yaclamu allah weeye ilaah boqorkii miyaanu ogaanayn man qofka khalaqa u abuuray man shaksiga iyo cidda uu abuuray waa mafcuul kolkaa mantu faacilna way noqon kartaa waxaa la odhan alaa yaclamu miyaanu ogeyn man ilaaha khalaqa alkhalqa khalqiga ilaaha abuuray makhluuqaati makhluuqaadkiisa miyaanu ogeyn isagaaba dee khalaqa abuurayba maya wuu ogaanaya waxba kaga maqlayso waa ka haddaba dadkii iyo duunyadii iyo caalamka ciddii ku noolayd sidan u casuumaye nicmadan ugu deeqay marka taa hore cilmigiisa tanna waa imtinaankiisa galladiisa uu inoogu gala sheeganayo barakaadka badana uuna siiyey huwa aladii waa ilaahi jacala lakum اlarda dhulkii wuxuu idinka dhigay daluulan tulayliyan famshuu socda fii manaakibihaa garbaheeda iyo jihooyinkeeda wa kuluu min risqih arsaaqadda ilaahayna wax ka cuna wa ilayhi nushuur xaggiisuu ahaaday halka loo soo baxaya bal u fiirsa aayadda alla wuxuu ka dhigay dhulkii inuu yahay gaadiid la fuushan yahay oon buubaynin laakiin layliyan garbahana laga saaran yahay lana dheefsanayo anficiisa iyo wixii barako ah ee saaran daluul waa waa ku layliyan wey manaakibtana had iyo jeer dawaabta iyo gaadiidka ayaa loo isticmaalaa ama ha rakibnaado ama meera ha ahaado innagu wuxuunaynu aragnaa inuu yahay meel alla uu diyaariyey oo aynu ku casuumanahay aynu ku casuumanahay oo uu sallaxay oo isku qoofalay taas weeye buurihiisa iyo badihiisa iyo banaanka iyo biyaha iyo beeraha iyo uu isku qoofalay waa halqafa un weeye waa kuluu min risqihi weye wa ilayhi nushuur famshuu fii manaakibiha sidaasay tahayoo barwaaqada dhulka ku jirta in lala soo baxo oo aan gacmaha laga laabanin ayaa muhiima qofka muminka ahina qof caatil can ilcamal ma aha qof cid kale culays ku ah kii layidhi fahuwa kalun calaa mawlaahu aynamaa yuwajihhu laa ya'ti bikhayr culays wuxuu ku yahay cid kale oo jihadii loo jeediyaba khayr kama keeno qur-aanku saasuu uga bixiyey kaan wax ciddaan waxba qabsanayn tusaalahaasuu leeyahy cidunbuu culays ku yahay oo dhankii loo jeediyay khayr inaan culays noqono maaha qofka muslimkii qof culays dad kale ku ah maahae waa qof ku dhaqmaya famshuu fii manaakibiha wa kuluu min risqi ilaahay kownkaau inagu casuumay in loo shaqo tago wey in wax lasoo saaro wey dadku inay wax qabsadaan wey nebiguna calayhi salaatu wasalaam iyo qur-aankuba waxay ambiyada ilaahay ku ammaaneen inay shaqaysan jireenoo waxay la soo bixi jireen ambiyada qaarkood sida nebi daawuud oo kale markuu nebigu ammaanayo kaana ya'kul min camali yadih waxa uu shaqaystaa buu cuni jiray buu leeyay dacwadiisa iyo diintiisana waa waday tumaalna wuu ahaa biraha tuma ilaahayna wuli waqadir fi sardi saynu kusoo marnay suuradaha hore isku hagaajiyo dadka u sameeya wixii ay intifaacsan lahaayeen waxaynu uga jeednaa dadkeennu iyagoo ilaahay uu barwaaqo badan siiyey oo meelaha caalamka ugu fiican ku nool biyaheeda iyo dhulkeedaba ayaa haddana aynu runtii gidaar taagana gaalada xaggeeda aynu eegayna inayna ictiraafaan hay-aduhuna waxna siiyaan kow qamadida america lagu soo beerayna dafaw inoo keento beeraheenniina halkana iyo barwaaqadiina halkana isdulsaara sideedda saacadoodee khayaraadda aynu ku bixinaynunbay hayduun afar ka mida in la qorto oo la qoto dhulka oo laga soo saaro midhaha iyo khudradda iyo biyaha laakiin haddaad isxariifiso aad tidhaahda maya anigu nin weyn baan ahay oo maaragtay siyaasi ahoo mutacalima markaa inaan wax qodqodo iyo waxaa maya laakiin waxaan sugayaa xabadda qaxoontiga ah ee loo soo dawaro maqorofadda america ama yurub inta yara la siiyey inuu dahabshiil igu soo shubay iyo xawaaladaha anigu intaasaan ku ilbaxaya haddaad tidhaahdo de hadaa yaqaana hadaa yaqaan hadday taas dee arrin arrin weyn kuu tahay marka ummaddu marka ummadaha caalamka iyo intaajkooda iqtisaadiga ah marka la eegayo umadnimadeeda waxaa lagu xisaabiyaa dadka haddii debadaha laga godoobiyo bad iyo berriba inay noolaan karaan bad iyo berriba haddii dad wadanka laga jaro oo uu dagaal dhaco ama iyaga loo soo jahaysto waa inay noolan karaan xoolahooda iyo beerahooda iyo biyahooda iyo barwaaqadooda laakiin dee haddii markabkii daqiiqdii iyo bariiska ahaa marka la joojiyo ee markabkaa dee ciidamadu ay leeyihiin badaba taagan imikaba soo fatashay hadduu joojiyo idhaamaya geli maysi dee xagge loo qaylinaya marka runtii in dee dadku ay xisaabtamaan wey macnaha wuxuuna doonayaa indhihiina inaan qur-aanka u jeediyo oo qur-aanku in aanu ahayn inun kitaab lagu khushuuco axanka iyo fidaha lagu akriye laakiin dee waa diin dhan oo mutakaamil ahoo dhaqaalihii iyo horumarkii iyo waxqabsigii iyo intaba ka warramay nabiguna calayhi salaatu wasalaam dee dakhligiisa wuu lahaa qabla arisaala wa bacda arisaala taajir buu ahaayo mujaahid buu ahaayo waxa uu lahaa wa jucila risqii taxta dilli romxi warankayga harhkiisa ayaa aniga arsaaqadayda la yeelay oo wuxa uu gacanta cadowga ku hayaan kala soo baxaan ku shaahaya taasuu cunayaa nebigu calayhi salaatu wasalam aamintum miyaa ka aamin noqoteen man fi samaa'i ilaaha samada ku sugan an yaksifa inuu idinla jaro bikum idinka alarda dhulka fa idaa hiya tamuur waaba iyadoo hadaafaysa oo sabaynaysa taa ha ka aamin noqonina ilahay dhulkan isagaa leh cid kale ma laha iyo gaalo xoog waaweyn midna markaa hadduu doonayo dhulku dhaqaajin am aamintum miyaa ka aamin noqoteen man fi samaa ilaaha samada ku sugan an yursila calaykum inuu idinku soo diro xaasiban dhagaxaan iyo gantaalo xagga kore ka yimaada iyo duufaano qururux sida fasataclamuuna waydin garan kayfa nadiir digniintaydaasi siday tahy way idin garan doonta marka taasina waxa weeye addoonka ilaahay adeeci waayey iyo cidda ilaahay ilaahnimo ogolaan weyday yay ka aamin noqonin aafaadkiisii waa u diyaare walaqad kadaba aladiina min qablihim kuwan kuwii ka horreeyey way beeniyeen rusushiiiyo ilaahayda fa kayfa kaana nakiir sidee buu ahaa diidmadaydii aad bay u adkay ciqaabkii ilaahay nakiirku ilaahay baa diiday ilaahay baa ciqaabay siduu ahaa adaa lagu weydiiyey qur-aankaa kaaga warram aad buu adkaa meeshiisiibuu dhacay awoodaha ilaahay haddaba eeg inuu ilaahay sidaa kuwaa u halaabo iyo inuu cid badbaadiyo iyo inuu cid wax taro iyo inuu cid arsaaqo intaba isagaa kale bal awoodihiisa haddaba eeg iyo aayaadkiisa kawniga ka eeg caalamka ciri iyo dhulba iyo xayawaankaba bal eeg indhahaaga u jeed awalam yarow miyaana eegin ila dayri shimbiraha eraygu waa mufrad laakiin waa jamac baa loo isticmaalaa fulki iyo dayri fawqahum shimbirahaasoo dadka dushooda ah saafaatin iyagoo baalasha kala bixiyey wayaqbadun iskuna soo celinaya shimbirtu marka ay duurayso dee marna baalka saasay u kala bixisaa marna way soo celinaysa marna way sii kala bixin marna way soo celinaysa waa muuqaalkii duulitaankeedu lahaa saafaatin garbahaysaa u kala bixinaysaa baalasha haddana way isku soo celinaysa maa yumsikuhunna ma hayo ila araxmaan ilaaha raxmaankaa mooye cid kale ma hayso innahu bikulli shayin basiir shay walba wuu arkayaayo wuu ka warhayaa rabbi wax ka qarsoomaya ilaahay ma jiro aayr waxaynu ku daraynaa diyaaradaha duulaya ilaa makhluuqaadkunbay ka mid yihiine adigu ilaahay mahida ilaahay baa u ilaah ilaah adiga ku ilaaha iyagana u ilaah marka sida shimbiraha loogu ictibaar qaadanayo duulitaankooda iyo habusocodkooda iyagana ictibaartay leeyiin maa yumsikuhunna ila araxmaan baa u taalla innahu bikulli shayin basiir shay walba isaga arkayo ka warhaya aman haadaakani waa kuma alladii kaasoo huwa jundun lakum col idiinah kumaa col idiinah yansurukum idiin hiilin min duuni araxmaan ilaaha boqorka raxmaanka ala-aanti inta ilaahay ka sokaysa keebaa colaal idiin hiiliya abaa lagu so-aaday bal waaya cidda ilaahay inta ka sokaysa colka u ah eed odhanaysa waan isku halaynaya alla la-aantii bal adigu ka jawaab ilaahay mooye cid kale malihin wey allahu mawlaana walaa mawlaa walaa mawlaa lanaa ilaa huwa wey suu nabiguba ku jawaabaya calayhi salaatu wasalaam inilkaafiruuna buu ilahay yihi gaaladu may ahaanin ilaa fii quruurin kaday ku sugayin kado macnaha way kadsoomeenoo waxay col moodeen waxay awood moodeen cidaan ilaahay ahayn markaasaa garabkooda laga baxay qur-aanku wuxuu ka warramay suuratul anfaal haddii aad dib u akhrido shaydaankii oo nimankii quraysheed laabta u garaacay oo leh innii jaarun lakum aniga ayaa maanta idiin ah col col baan idiin ahay nabadiya maxamed iyo asxaabtiisa aan ka hortagno anna way kan oo idinla socdaa dee markii labadii col ay kulmeenna nakasa calaa caqiibahii baa ilahay ui garabkoodii waa ka baxay marka ciddii cid aan ilaahay ahayn iyo colaalaan kuwa rabbi ahayn cidda garabsanaysa garabkooda waa laga baxay aman haadaakaasi waa kuma aladii kaasoo yarsuqukum idin raashimaya in amsaka risqah ilaahay hadduu raashinkiisiiyo arsaaqadiisa haysto iyo deeqdiisa kuma idin biilinaya layidhi su-aal kale bal ka kaalay cid biilinaysaa ma jiro lajuu waxay ku madax adeygeen fii cutuwin kibir iyo gaalnimo wa nufuurin iyo sii orod iyo diidmo rujuwigu allaju laju waxa wey tamaradu way ku sii adkaysteen wey waa madax adayg cutuwiguna waa santaag iyo kibir iyo qallafsanaan nufuurkuna waa diidmo iyo sii jeedsasho macnaha xumaantii noocyadaa kala duduwanahayd ayay ku adkaysteen halkay ka tanaasuli lahaayeen ilaaha boqorkaa usoo noqon lahaayeen ilaaha u hiilinaya ilaaha arsaaqaya haddaba qofka sidaa ilaahay uu tilmaamayo ee uu baraarujiye waxba u fahmi waayey arrinkiisu waa sidan muuqaalkiisu waa kan afaman yamshii qofka soconaya mukiban isagoo u foorara calaa wajhi wejigiisa isagoo u fooraro wejigu kab u yahay ahdaama kaasaa hanuunsanadaa lagu su-aalaya aman mise midka yamshii soconaya sawiyan isagoo toosan calaa siraatin mustaqiimin jid toosanna ku taagan dee labadaasi isku mid maha qof waynu naqaanaa si wanaagsan u soconayo caadigiisiiyo caafimaad qaba iyo qof ra'san cala caql madaxa isku taagay oo wejigu kab u yahay kab u yahay dee qofkaasi socod kuma jiro qof la foororiyey waa qof halaagsamay qofka ilaahay ka tala qaatee tilmaantiisii qaatee diintiisa ku toosan waa kaa dambe ee sawiga aha xaaladiisu caadigata kan dam kalena waa afgembi wey afgembi buu yaala marka qofkaan diin iyo iimaantoona lahayn aragtidiisu sax maaha in dheergarada iyo aqoon-yahan iyo khabiirha kasta ha sheegee waa kaa ilaahay ka warrama inuu fooraro wuu fooraraa wey qul waxaa tidhaa huwa ilaahay aladii ansha'akum waa ka idin abuuray wajacala lakum wuxuu idin yeelay alsamca waalabsaara waalaf'ida araggiiyo maqalka iyo qulubtaiyo waxgarad garaadka qaliilan maa tashkuruun in yarun baa mahadnaqaysa shukrigii xubnaha ilaahay uu idinku gallad sheeganayo shukrigoodii in yarun baa ka oofinaysa wax yar kaaka shukriyaya laftiisu in aaduu yar qul waxaa tidhaa huwa ilaahay aladii dara'akum fi lard waa ka dhulka idinku baabidinku baahiyey laba qof oo keliyu idinka keeno xaawiyi aadama dhulkuu idinku baahiyey ilaa ay isku qabsateen oo mid waliba inuu qaniinay oanu cid kale waxba uga ogolayn wa ilayhi tuxsharuuna xaggiisaa laydiin soo ururinaya safar baa ka timaadeen safar baa ku dhaafaysaan dhulkan ilaahay baa hortegaysa halka lagu intiwanaya waa ilaahay hortiisa dara'akum fi lard dhulkuu idinku baahiyey oo ku taranteen marka safar baa ku maraysaan waana dhaafaysaan wailayhi tuxsharuun wayaquuluuna gaaladiibaa waxay odhanayaan mataa haada alwacd aakhiradaasi waa goorma wey ballantaasi waa goorma wacdiga waa ballanta ballan baad sheegtood ku celcelisay in aakhira dad lasoo noolayn doono waa goorma in kuntum saadiqiina haddaad run sheegaysaan waa ciddii aakhira yaboohaysa ee ka warramaysa ee warinaysa hadday run sheegayso bal taariikhdeeda ha naloo cayima bay dhah qul waxaad tidhaa nebi maxamedow inama alcilmu cinda allah ogaanshaha qiyaamuhu alla agtiisa wey taariikhdeeda cayiman ilaahunbaa ogsoon malagga afuufaya iyo malaa'igta kale toona ma oga wa inamaa ana nadiirun mubiin aniguna mid digayaan ahay oo digniintiisu ay caddahay sidaa u sheeg qul maa asalukum calayhi min ajr wamaa ana min almutakallifiin fariinta la faray nebiga waa taa anigu mid iskalifaya oo iskaleedaya oo galaya waxaanan waxba ka ogeyn inaan isku qaada ma ihi ina min alcilmi laa aclam cilmigay ka mid tahay waxaanad garanayn inaad ilaahay u celiso malmas-uulu canha biaclama min asaa'il ayuu ugu jawaabayaa malagga nebigu calayhi salaatu wasalaam aakhiro oo markaa iyo qiyaamadoo la yaahiyo oo la yaboohiyo laydhaa dhaydkeeda iyo taariikhdeeda hana loo cayimo arrin maaha laakiin waxaa arrina in loo diyaargaroobo oo la rumaysnaado lidaalik baa nebiga calayhi salaatu wasalaam ninuu u yimi oo wuxuu ihi mata saaca qiyaamadu waa goorma maada acdadta laha bui maxaad u diyaarsatay qiyaamada waktiga ay tahay dhaafoo maxaad u diyaarsatay nin muumina buu ahaa wuxu uhi xub allahi warasuulih dee ilaahay iyo rasuulkumaa jecelay camal aan ku faana mahayee almaru maca man axab wuu soo jawaab gaaban buu siiyey nebiguna oo waxa uhi dee ogow qofkuna ciddu jeceliyun buu la jiraaye ilaah iyo rasuulkaad la jirtaa wey idan markaa camalkaa muhiima camalkii bay ka dhaceen kolkaa kuwani canaad baanay tusinaysa qofkoon camal haynoo qiyaamo waraysanaya falamaa ra-awhu markii ay arkeen cadaabkii waa laga fahmayaa un siyaaqa aayadda eh qiyaamaha cadaabkii imanayay kolkii ay fahmeen zulfatan isagoo soo dhowaaday wa uslifat iljanna waa zulfatan maa nacbuduhum ilaa liyuqaribuuna ila allahi zulfa waa dhowaansho cadaabkiioo kuurka ugu soo jira wa burizat iljaxiimu lilghaawiin baa la yidhi markay arkeen cadaabkiioo soo dhowaado xaggooda usoo jihaystay sii'at waxaa la murugeliyey wujuuhu aladiina kafaruu kuwii gaalada ahaa wejigoodii ayaa jidhidhaca iyo qabandhacyo ayaa ku jabtay gangan midoobaa ka kacay wa qiila waxaa la yidhi haadaa cadaabkani aladii kuntum waa kii ahaydeen bihi isaga taddacuun kuwa u gacan haadiyo waca oo u yeedho oo yidhaahda cadaabmee cajil lanaa qitanaa qabla yawmi alxisaab ilaah hadduu cadaabkaasi jira bal soo qad kuwii cadaabkaa odhan jirteen waa kan sa'ala saa'ilun bicadaabin waaqic lilkaafiriina laysa lahu daafic min allahi di lmacaarij cadaab ilaahay kollayba ka iman doonay ayay yaboohinayan taddacuuna aa u yeedhanayseen qul waxaad tidhaahdaa nebi maxamedow ara'aytum iga warrama in ahlakaniy allaahu haddii ilaahay uu halaago waman maciya iyo cidda ila socota aw raximanaa ama uu noo naxariisto ama uu ilaahay wuu noo naxariisan ama uuna halaagi miduune faman yujiiru lkaafiriina gaalada ayaa ka nabadgelinaya min cadaabin aliim cadaab kulul kollayba iyaga kaasaa u qoranay dee cidina cid ka nabadgelinaysaa ma jiro ilaahay amana wuuna badbaadin ama uuna halaagin isagaa hayaa dee awooddaa isagaa leh doorashadana isagaa leh marka idinka kollayba waxa idiin qoranon rumaysnahay taase yaa nabadgelinaya cidna qul waxaad tidhaahdaa huwa araxmaan huwa ilaaha aan idinku yeedhaya alraxmaanu wey aamanaa bihi rumaynay wa calayhi tawakalnaa isagaanu tala saaranay sidaa u dhaado islaamnimada muujiso mabda'aagu waa midcab lama qarin karo ha lagugu ogaado haddii lagugu xidhiidhinaya haddii lagugu colaadinayaba sidaa u caddayso qul huwa araxmaanu aamanaa bihi wacalayhi tawakalnaa fastac bimaa tu'mar wey kala dilaaci waxaa lagu faray ha qarqarin ilaahaasaanu rumaysanno onu leenno onu ku tiirsanay fasataclamuuna way idin ogaan doontaan man huwa qofka isagu fii dalaalin mubiinin baadi cad cidda ku sugan cidda uya way idin garan sayaclamuuna hadan man ilkadaabu alashir ka beenaalaha ahe kibray kuu yahay way garan waa la og yahay taniye kollayba waa haka fikireen ha ka fikireen qul waxaad tidhaahdaa adigoo awoodda alla tusaya iyo waxqabad cidda u haysa ina ilaah unta ara'aytum iga warrama ii warrama dheh in asbaxa maa'ukum biyihiinu hadday noqdaan khawran kuwa tegay oo dhaadhacay oo libdhay faman yaatiikum yaa idiin keeni doona bimaa'in biyo maciinin durdura oo ilaaha ka soo butaacaya allaahu rabbulcaalamiin wayn la idhaa ilaaha boqorkaa unbaa keeni kara waa su-aale su-aashaa jawaabteedu ile qur-aanka markuu qofku la jaan qaadayo allaahu rabbulcaalamiin wey ilaahaasunbaa keenaya hawran khaa'iran biyaha waynu naqaanaayo waa durdur waxaa laga soo qaadanayaa riiggii baa lagu soo qaadanaya wadaantii baa lagu soo qaadanaya kolba agabka la isticmaalaya ha kala duduwaanaadee almiyaah aljawfiya xataa laftooda biyaha hoose waa dhow yihin haddaba hadday libdhaan oo agabkiinuba gaadhi waayayaa keenaya aan ilaahay ahayn hadda awooddiina eega idina keeni maysa maa almaciin biyaha durdurka ilahay unbaa keenaya marka xayaatadiinu biyay ku xidhantahay biyihiina waa kuwa marka ilaaha boqorka hadduu idinka laabo oo qaaraydaan helayn uu ka dhiga dee maya cid kale ka sugaysaan ma jirto ilaahay un baa laga sugaa taasina wuxuuna tilmaamaysaa addoomuhu baahida ilaahay u qabaan inay tahay mid aada u badan adduun iyo aakhiraba aanay ka maarmi karaynin idan inay rumeeyaana ka tala qaataan unba